aan ku bilownay ee magaalada boosaaso waxaa in muddo ah ka taagnaa walaac laga qabay in colaad dhowaan magaaladaasi ka dhacday ay mar kale soo noqoto sababo la xiriira heshiiso rasmi ah oo muuqda oo dagaaladii horey magaalada uga dhacay aana laga gaarin marka laga reebo baaqyada isimada wasiirka arrimaha amniga ee puntland cabdisamed maxamed gallan ayaa maanta sheegay in colaadaasi ay dhammaatay oo laga heshiiyey wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa arrintaasi ka wareysatay wasiirka
aada u mahadsan tahay faadmo adiga iyo bahdaada v o a wa idin salaamaya kulanku wuxuu ahaa kulan aan anagu qabanay oo dhammaan qaybihii kala duwanaa ee ciidamada saraakiishoodii iyo madaxdoodii aan isugu keennay waxaan ku qabanay magaalada boosaaso xarunta madaxtooyada ee boosaaso ciidamada saraakiishoodii iyo madaxdoodii waa ay fadhiyeen kulan wuxuu ahaa lagu soo dhamaystirayey dadaaladii socday in dhawaale oo hawshii yarayd ee boosaaso ka dhacday oo ka dhalatay dikreetadii laga qaaday ee xilka looga qaaday jenaraal maxamuud cusmaan cabdullaahi xilkii lagaga qaaday oo uu xilka wareejin waayey khilaafkii ka dhashay xoogaa markaa ay timi in jaranka iyo ciidamo dhinaciisa ah ay dagaalameen oo ay markaa isku dhaceen ciidamadii kale ee qaybaha kala duwan ahaa halkaa inay markaa run khasaaraha uu ka yimi hawshaa marka muddaa la kala fadhiyey oo uu khilaafkaasi jiray ilaahay subxana wa tacaala baa mahad kale intuu adeer madaxweynuhu joogay magaalada boosaaso bay arrintii soo idlaatay waa la dhameeyey waxayna kusoo dhammaatay jenaraal maxamuud madaxweynuhu dikreeta cusub uu soo saaray oo uu xil ugu magacaabay jenaraal maxamed amiinna oo isagana dikreeto hore ku joogay madaxweynuhu waxa uu soo saaray iyadana dikreeto labaad oo isagana xil ugu magacaabay hawsha marka halkaa hadday ku dhammaatay waxaa noo dhimnay inaanu saraakiisha isu keenno oo aanu saraakiisha gaargaar ugu warrano si guudna aanu jamac isugu keenno marka gaargaarka soo ar aragnay tan oo ahay tii ugu muhiimsanayd baanu maanta isugu wada keennay kulan farxadeed buu ahaa kulan laysu hambalyeynaya buu ahaa ciidanku ciidankii difaaca ku wada jiray bay ahaayeen inay hawshu meesheedii ka socoto oo wixii dhacayna xaleedhabe laga noqday halkaana ay ku dhammaatay fariintu intaasay ahayd iyo iyo shirku marka laga reebo ciidanka in is-afgarad laga dhex abuuro oo jawi nabadeed iyo mid shaqaba dib loo soo celiyo ma laga hadlay cidse ma loo xilsaaray khasaarihii ka dhashay dagaalkii saddexda maalmood ee magaalada boosaaso anigu wasiirkii amnigaan ahay aniga iyo jananadayda iyo saraakiishayda iyo hawsha qayb baanu leenahay wixii khasaaro ururin iyo dhibaatadii dhacday iyo waxaana cid diiraba iyadana qabsanaysa anu shaqadaan lahaa waxay ahayd mar haddii la heshiiyo hawshu ay dhammaatay inaan ciidamadaydi iyo saraakiishaydii isu keeno in wadajirkoodii iyo midnimadoodii iyo wadashaqayntoodii inaanu dhammaystirno waana qabsaday hawshaa waxaad moodaa inay ka xiiso badnayd kulankii maantay kulamo aanu horey u geli jiray intaan shaqaaqaadu dhicin ka hor kii maantaad moodaa inuu ka xiiso badnaa waxaana meesha hoosta laga xariiqay oo aanu isla qirnay dhammaan saraakiishii kulankaa kasoo qaybgalay iyo taliyaashii colalkaba inay arrintani dowladnimada dhirbada usii adkaysay meesha waxaa ka soo baxay inaan qabiil lagu dagaalamin inaan kooxaysi lagu dagaalamin in lagu dagaalamay digreeto madaxweyne qaadkii ay ku furi lahayd in lagu dagaalamay halkaa marka waxaa ka muuqatay puntland hadday saddex labaatan sano jirtay inay sii adkaatay dowladnimadeeda oo maantay dowladdu ay mid tahay shalay digreeto la fulin waayo baad colaadu ka timi maantayna digreeto kale oo madaxweynaha kasoo baxday furinteed baa la isugu yimi oo garbaha la isku wada haystay marka waa waxay ku dhammaatay si qurux badan arrinta kale oo ah khasaarihii dhacay iyo qiimayntiisa iyo howlahaana ciddayla baa baa qaban doonta hadduu ilaahayno marka saasay u kala horeeyaan wax tira kooba miyaad ka haysaan khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca shacabka iyo askarta ma rabo inaan ka hor dhaco waxaa fiican wax walba waktigiisa in loo tago cidda loo xibsaaro hawsha iyagaa soo bandhigi doona wixii number ah iyo wixii khasaara iyo wixii hawla iyagaan daynanadula waxaa jira guddiyo ka socda dhinaca dowladda iyo dhinaca isimadii dhexdhexaadinta waday guddiyadaasi weli shaqadoodii ma wadaan keliya waxaanaa inaan kuu caddeeyo cid kasta oo qayb ka noqotay in islaax iyo wanaag ay wax walba ku dhammaadaan waa ku mahadsan yihiin laakiin waktiga hadeer la joogo iyo marxaladda hadeer la joogo waa marxalad hawshii hadday dhammaatay saraakiishu say dib ugu wada shaqayn lahaayeen oo hadday xoogaa yaroo midmadow uu soo dhexgalay meesha looga saari lahaa turxaan bixinteedii unbay ahayd oo laysu hambaliyeeyey oo laabta laysu furay oo aada u qurux badan waxaan rajaynaynaa ilaah idankii shaqooyinkii beryaha xoogaaga mugdi mugdigu ay jireen qabsaamay si qurux badan oo xawli leh inay inay iyaguna ay u bilaabmi doonaan oo hadday tahay la dagaalankii argagixisada iyo hadday tahay difaacii dalka oo dhanba in meeshii uu joogay iyo meel ka fogba la geyn doono ilaah idankii magaalada boosaaso waxaa ka dhacay bilihii u dambeeyey qaraxyo dhowr ah oo isku xigxigay dhacdooyinkaa cid ma loo hayaa wixii ka dhacay boosaaso oo qaraxyada ahaa isku xigxigay immediatelina marka ay dhibtu dhacday dhammaantood waxa weeye dad lagu tuhunsan yahay inay falalka qayb ka ahaayeen baa loosoo wada ka qabtay baaridoodina ana socoto qaraxii ugu dambeeyey ee madaxweynaha lala beegsaday kolonyadii la socotay askartu ay ku dhimatay cid ma loo hayaa isaga dhammaan si duuduub ah intii qarax ka dhacay boosaaso ama kaa ha noqdo ama kuwo ka horreeya ha noqdeen dhammaantood waxaa loo hayaa dad ku eedaysan baaridooduna ay socoto ama waxay noqonayaan dad dembiilayaal oo falkaa galay ama dad waxay noqonayaan baraa'adooda hela oo aan dembi lahayn
cabdisamed maxamed galan wasiirka amniga puntland oo u warramayay wariyaha v o e da faadima yaasiin jaamac